kooxo u dhaqdhaqaaqa arrimaha falastiin ayaa qorshaynaya inay mudaharaadyo ka sameeyaan degmada berbers oo ku taalla waqooyiga baris iyadoo ay sii kordhayso duqeymaha cirka ee israa'iil ka wada dhulka falastiiniyiinta ee go'doonsan ee qudus boqol qof dad ka badan oo ay ku jiraan dhowr iyo labaatan carruur ah ayaa ku dhintay duqaymahaasi ilaa iyo isniintii sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka falastiin lix boqol oo qof dad ku dhow ayaana ku dhaawacmay badiba caasimadaha dunida muslimka iyo magaalooyin ku yaalla waddamada reer galbeedka oo ay ka mid yihiin london iyo berliin ayay dibadbaxyo ka socdeen tan iyo intii ay duqayntu bilaabantay dowladda jarmalka ayaa sheegtay inay taageersan tahay inay israa'iil isdifaacdo sidoo kalena waxaa sheegay maamulka joe biden londonna fariin sidaas u dhow ayay sheegtay wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa sidoo kale madaxa booliiska faransiiska u sheegay inay si dheeraad ah u ilaaleeyaan goobaha ay dadka reer israa'iil ku nool yihiin waddankaasi meelaha ay wax ku caabudaan xarumaha dhaqanka dugsiyada iyo meheradaha ay leeyihiin dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo xaqa ay dadku u leeyihiin inay shuruucdooda ku muujiyaan mudaharaadyo ayaa warkan wasaaradda arrimaha gudaha ku tilmaamay mid baalmarsan dimuqraadiyadda madaxa guddida cadaaladda iyo xorriyadda oo ah urur ka dhisan dalka faransiiska yasir lotar ayaa warbaahinta u sheegay inay dibadbaxayaan haddii uu madaxweyne macron iyo wasiir darmamin ay ogol yihiin iyo haddii kaleba dhinaca kale muslimiinta ku nool faransiiska oo sanadahan dambe ka cabanayay caburin lagu hayo ayaa iyaguna amarkaasi ka biyo diiday sida uu ii sheegay siciid ciro oo degan magaalada baris korfeeyana arrimaha faransiiska cabdicasiid ciid mubaarak adiga iyo dhammaan howlwadeennada v o da walaal way jirtaa wasiirka arrimaha gudaha gerald damanin ayaa ka codsaday booliska baris inay joojiyaan dibadbaxyo lagu wado inay ka dhacaan magaalada baris taasoo la qorsheeyay inay ka dhacdo xaafadda bakbesh ee waqooyiga magaalada baris isagoo ka sheegay in faransa tahay meel u nugul dibadbaxyada rabshadana ay keeni karto sidii hadda ka horba dhacday labada kun afariy tobankii dibadbaxyadii looga soo horjeeday dagaalka israa'iil ee gaza ku qaaday tanna waa tu lamid ah waxaa marka kasoo horjeestay oo aada u cambaareeyay hay-adaha xuquuq insaanka iyo kuwa xuquuqda reer falastiin u doodo ee dalkan ka dhisan iyo gaar ahaan ururada islaamka ee dalkan ka dhisan sidaan wada ognahay berihii ugu dambeysay islaamka dalkan cadaadis badan baa saarnaa tanna waxay ka dhigan tahay taa iyo tu lamid ah lamana yaqaano siday arrin noqon doonto waana la eegi doonaa inkastoo aada wasiirka ugu nuxnuxsaday in xilligan aysan munaasab ku ahayn in dibadbaxya lagu taageerayo falastiin loogana soo horjeedo israa'iil inay ka dhacaan magaalada baris muslimiin badan oo caalamka ku nool ayaa sidoo kale waxay ka biyo diideen sababta ay badiba madaxda dowladaha islaamku uga cagajiidayaan inay ka hadlaan xaaladaha ka aloosan falastiin si furanna ay u dhaliilaan israa'iil cabdiraxmaan aadan ruush xadana oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaan su-aashaasi weydiiyey horta runtii dowladihii laga baqan jiray way burbureen hadday tahay suuriya iyo ciraaq waxa keliya hadhayba waa masar weeyaan marka masar iyo khaliijka ayaad mooda inay ugu awood weyn yihiin maanta marka la eego carab runtii waxaa lagu tirinayaa oo dadka ay wax ka faalloodan ay leeyihiin iyagana kuraastoodunbaa lagu ilaaliyaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay in jabhadda imika jirta ee dee masalan aynu odhan karno waa jabhado fara badan oo lubnaan iyo suuriya xitaa jooga oo dee filistiin lafteedana jooga awood dowladeedoo kale leeyihiin waana mitid marka halkaa aad moodo inuu baquu ka imanayaana waa halkaa because marka ay dowladuhu dagaalamayaan qawaaniin bay eegaan waxbay xeeriyaan laakiin jabhaddi markay kula dagaalamayso jabhaddana ay taageerayaan dowlado waaweyn sida iiraan oo kale kama gayoomeysid marka taa imika ay kaay waxa weeyaan aada uga warwarsan yihiin israa'iiliyiintuna waa taas oo runtii mar kasta ay wadnaha farta ku hayaan oo xamaas iyo xisbullah dee cid markaasi ay maanta kala xisaabtamaan ma jiro jabhadaha mooyaane bishii julaay ee sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii dhowr dibadbax oo lagaga soo horjeeday duqaymihii ay markaasi israa'iil ka furinaysay deegaanada falastiin ayaa ka dhacay magaalada baris iyo qaybo ka mida dalka faransiiska sagaal iyo tobankii bishii julaay ee sanadkaasina dhowr kun oo qof ayaa ka hor yimi xayiraada ay dowladdu saartay dibadbaxyada lagu taageeraya falastiin waxaanay mudaharaadyo ka sameeyeen degmada berbes ee waqooyiga baris kulaasha cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london